الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي يا عشر كي لباتن يا صدحات من kتاب المkhتصر الصغير فيma لا بd لكل مسلم من معرفته فصل في البyع الرbوي wxuu فsl yahay beeca rabawiga l yihaahdo beeca rabawiga la yihaahdo ribada loo nisbeeyey الriba ribadu waxa weeyaan min أكبر الكبائر dembiyada kuwa ugu waaweynka badan ayay ka mid tahay kuwaasay ka mid tahay iyada uguma weyna laakiin kuwa ugu waaweyn bay ku jidhaa amaa akbaru lkabaa'ir cala lidlaaq kabaa-irta midda ugu weynanka badan markii la iska idlaaqo isku sii daayo waa ashirku billaah ilaahay oo loo sharig yeelo wey uma waxaa ku xiga qatlu nnafsi alatii xarama allaahu qatlahaa ilaa bilxaq naf in la dilo ilaahay xarimay dilkeeda ilaa xaq in lagu dilaya maahe naftaa in la dilo waxaa ku xiga zinada huma ariba ka bacdi baa ribadu ku xigta ribadaa ku xigta ribadu xalaal kuma noqon fii shareecati min asharaa'ici qad sharci sharaa'icdii la soo dejiyey ka mid ah oo ribada lagu fasaxay ma jidho kulli waa lagu xarimo ilaahayna ma ogeysiin kitaabkiisa dagaal ilaahay uma iclaamin kitaabkiisa ilaa qofka ribada cuno mooyaane kitaabka qofka keliya ilaahay sheegay inuu la dagaalamayo ilaahay waa qofka ribada ku shaqaysa fadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih qofkaa dagaalka loo sheegay waa qoladaa ribada weeyaan walidaa qiila waxaa la yidhi innahu yadullu calaa suuءi اlkhaatima ribadu waxay tustaa khaatimo xumo waalciyaadu billaahi tacaala ilaahay baan ka magangalnay asal waxaa u ah ribada aayadda qur-aankaa aladiina yaakuluuna alribaa laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu اladii ytakabadhu الshayطaanu min almas dalika biannahum qaaluu inama albaycu mihlu riba bay dheheen saasna maahee waxala allaahu اlbayca waxarama الriba ilaahay beyca waa xalaaleeyey ribadana ilaahay waa xarimay ribada anwaac bay leedahay mid waxaa la yihahdaa riba alfadli riba alfadli waa beec rabawi ah shay rabawi ah oo riba gasho baa isagoo kale lagu gadayaa iyagoo ay kala badan yihiin raashin nooca ribadu gasho ah dacaamkaas baa mid kale lagu gadayaa isla noociisiia waana kala badan yihiin waa kiish laba kiish lagu bedeshay ama waa koombo iyo laba koombo laisku bedeshay ribalfadli baa la yihahdaa dheeraad baa la socda ribana waxaa la yihahdaa ribalyad laba shay oo riba gasho baa la ysku gadayaa hadday doonaan yaysan isku nooc noqon laba raashin oo kala duwan weeye laakiin kala qibdoodkii baa meesha ka maqan oo lama kala qaadan labadii shayba waa maqan yihiin ama midkood baa maqan taasna ribalyad baa la yihahda yaddan biyadin baa la rabay lamana hayo ribana waxaa la yihahdaa riba nasaa riba nasaa-i baa la yihahda nuunkaa la kordhigaya waa labadaas shay oo ribadu gasho oo la ysku gado hadday doonaan kala nooc ha noqdeen muddaana la qabsanaya muddaa la qabsaday maalin daqiiqad hal saac bil waxay doonto ha noqoto walow laxda bay yihi ilbiriqsiba ha noqoto lacag baa lacag lagu sarifay dahab iyo fidaa laysku sarifay ama dahab iyo dahab baa laysku sarifay ama fidiya fidaa laysku sarifay ama raashin iyo raashin la nooca ama ka nooc ah baa laisku sarifay baa laisku gaday muddaana la qabsado ribadaas riba nasaa baa la yihahda ribadan kaloo la yihahda riba alqardi ribada amaahda waxa weeye kullu qardin jara nafcan waa amaah kasta oo nafac usoo jiidaysa lilmuqrid qofkii wax amaahiyey waxaasaan ku amaahiyey laakiin hadha waxaa ii keentaa intaydi iyo intaasu aa iigu soo dadhid amaahdiisi isagaba nafc usoo jiiday marka kullu qardin jara nafcan fahuwa riba fahuwa riban waa ribo riba luqada waa ziyaado sharcigana waa caqdi ciwad makhsuusa ku duldhacaya oo aan la garanayn isla ekaantiisa xagga sharciga xilliga caqdigu dhacayay ama labadii midkood la dimariyey ama labadiiba ayb maxaa la rabaa marka cilad ribadu maxay gashaa lacagta iyo madcuumaadka naqdiga waa lacagta dahabka iyo fidada waxaa la mid a baa la yidhi dahabka iyo fidada maa yaquumu maqaamahuma maanta dahab iyo fida haddaan la isticmaalin booskoodii lacagaha ku jira kalcumla alwaraqiya buu yidhi sida lacagtan hadda ee lagu tacaamulo oo la isticmaalo taasoo kale wey ayib iyo waxaan la quudaysto sida burka ama faakih ahaan loo isticmaalo sida timirta ama mi- daawo ahaan loo isticmaalo sida milix maxaa la rabaa marka waxaa la rabaa sidii nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam aldahabu biاdahabi dahab dahab lagu gadayo wاlburu bilburi burbur lagu gadayo wاshaciiru bishaciiri shaciir shaciir lagu gadayo waa heed wاtamru bitamri timir timir lagu gadayo wاlmilxu bilmilx milix milix kale lagu gadayo mihlan bimilin wey jinjin waa inay tahay sawaaan bisawaa'in waa inay isleegyihiin yadan biyadin gacanba gacan waa inay la kala qaato faida اkhtalafada hadihi اlasnaaf hadday iskhilaafaan gelle iyo milix baa isku gadanaysa ama dahab iyo fida isku sarifaysa fabiicuu kayfa shitu saad doontaan u gada ha kala bateen hadday rabaan laakiin idaa kaana yadan biyadin waa in la kala qaato waa in la kala qaato ayaa lagama maarmaana marka arriba waa mowduuc mur- mudan in la dul istaago adduunkana ku faafay maanta adduunka waa ku faafay waana dhib badan tahay ribadu dahabka iyo fidada cilada ribada ay u gelayso waa ahaanshaha ay yihiin ashyaada lagu qiimeeya wax kasta bay goynayaan waaye walaa nadara ila aljawdati waradaa la fiirin maayo lacagta wanaaggeeda iyo liidashadeeda fi sharci lacagtan geynbaartaa baan wataa midaan tirada badan baan wataaye kun kun iiga dhigoo waxbaan kuugu darayaa milyan iyo shan boqol baan ku siinayaa milyan isi jawdada lacagta iyo wanaaggeeda iyo liidashadeeda lama fiirinayo boqolkan meesha ka jeexan baan wataaye sagaashan ii xisaabi boqol boqol een, sidaasoo kale taa lama fiirinayo laa tasixu fiihi lmufaadala wax laguma kala badin karo lanna labaduba waa lacag waaye iyagoo isku nooca lama kala badin karo iyagoo lacaguhu kala nooc yihiin laba jinsi macnaha bay kala badan karaan markii gudaha aa usoo geshay baabka marka aynu fiirino waidaa baaca markau gado dacaaman raashin bijinsihi noociisa jinsigiisa markuu ku gado aw fidatan fido markuu beeciyo oo sarifo bifidatin fido kale waa beriis beriis lagu gaday ama geley geley lagu gaday dacaaman bijinsihi aw fidatan bifidatin waa fido fido lagu gaday aw dahaban bijinsihi dahab bou dahab kale ku gada ushturida fiihi dhexdiisa waxaa la shardiyaa alxuluulu xaalloobid iyo wataqaabudu kala qaadasho qabla tafaruqi intaan la kala tegin in meesha lagu kala qaato labo wاlmumaahalatu isleekaansho bilkeyli beega isku leegyihiin in kaana hadduu yahay mima ki yukaalu la beego ow bilwasni wasanka waa inay isku leegyihiin mumaahalo la helo idaa kaana markuu yahay mima yuusanu waxa la wasno maxay noqotay ashyaada isku noocaayi waa inay isla egyihiin haddii la beego beegay isku leegyihiin haddii la wasno wasankay isku leegyihiin xuluul muddo la-aan waa in meesha lagu kala qaato waa xaalloobid waqti lama qaban karo meeshana waa in lagu kala qaato iyadoo aan waxba isdheerayn haddii la kala qaadan waayo ka war kaana ribal waa ribalyad lama kala qaadan hadduu muddo la qabto la dhaho waa inoo muddo hebel hal saac kabacdan kusoo marayaana kaana ribanasa ribalyad iyo ribanasa farqiga udhexeeya keliya waxa midna muddaa la qabto midna mud- waan la kala qaadan muddase lama qaban muddadii iyadoo aan la sheegin bay iska socotaaba ayib taa sidaasaa marka xaalkeedu noqonaya oo waxaa la doonayaa inay isla ekaadaan oo aysan kala badan ayaa loo baahan yahay ribadan ribalqardi aynu carabka kusoo dhufanaynay wuxuu yidhi tusaale waxa u ahaa ist- kan- ka an istadaana minhu mablaqan wuxuu yidhi waxa ay deymisaa intaasoo hantiya lacaga fa sharada calayhi raddahu biziyaada wuxuu yidhi intaydina hadhow ii keen milyankan ku deymiyey boqolna iigu soo dar ama laba boqol ama ka badan waa ribo haddii laakiin qofkii wax la deymiyey isagu ziyaado kusoo daro tabarucan minhu isagoo iskaga tabarucay alla ninkaa waa ku wanaajiyey adoo lacag u baahan buu wuxuu ku siiyey kun ama melyan ku siiyey hadhowbuu u keenay war waa kan melyankaadi intaasna anaa kuugu daray biduuni shardin shardi la-aan kiima shardisan fa jaa-izun waa bannaan yahay walaysa riban taasi riba maaha asxaan samayntiiba uu ka abaalgudaya bal yustaxabu dalika kama facala sal l slm waaba sunna sida nebigu sameeyado qofaa shay inta ka amaahatay shaygii shay ka fiican aa siisay nebigu ratigoo qolada ka amaahday neefkii geelaha oo mid ka fiican uu siiyey ayaaba xadiidkeedu sugan yahay marka taasi iyadu ribo noqon mayso ayib lacagtan marka akaru lfuqahaa waxay ku tageen manhalkaa qabanaya masalatun buu ka qabtay dahaba akaru lfuqahaai fuqahada badankoodu waxay ku tageen ana awraaqal banuuk bankunuut waxa weye bunuugta lacagahan yaryare la isticmaalo oo iska la sharaxaday qolaba wax kusoo qoratay intay war- wax iska samaysteen oo iska deldeligeysteen oo lambare ku samaysteen taquumu maqaama dahabi walfida booskii dahabka iyo fidada ay ku jidhaa haddii sidaa la yidhaahdana dahab iyo fido wixii la shardinayaa la shardinayaa taqaabud in meesha lagu kala qaato muddo la-aan xuluul wakaa walaa yajuusu baycu dahabi aw ilfidati biddeyni wuxuu yidhi bacdu lfuqahaa taas waa akaru lfuqahaa lacagahaani lacagaha horey la mid yihiin bacdulfuqahaa baa waxay ku tageen waa qeyb laa taquumu maqaama dahabi walfida booskii dahabka iyo fidada ma goyn karaan oo riba ma gelayso falaa yadkhuluha riba riba geli mayso maxaa yeele lacagahan hadba madaxweyneha yimaado joojinayo oo isbedelaysa oo sida qashinka hadda meelaha yaacyaacaysa waxaani lacag rismiya maaha waxay ku shaqaynaysaa nidaam markaa jiray waa dhumi kadha hadhow qofka wax u tari mayso dadkii u dhooban yihiin iyadoo tiradii ka badatay koob shaahna aysan ku cabi karin waxaana lacag maaha ribana geli maysay leeyihin lacagta aan isbedelin waa dahabka iyo fidada oo weligood qiimaheedu jiro marka sidaas waqaala bi hada alqowl sheikhuna alcalaama alxabiib cabdallah bin maxfuud alxadaad ayaa saa ku tegey waqad dakara dalika sheikhuna sheekh saciid baawasiir fii risaalati xowla hadihi lmasala masaladan markii laga hadlayey ayuu ku sheegay inuu sheikhaa saa ku tegey intaa marka halkaa ku dhaafno waxaa weeye labadii shay isku noocoo laysku gaday weeye dahab dahab ku gad fido fida ku gad raashin raashin la nooca ku gad masaladeedii wataa waidaa baaca hadduu beeciyo dacaaman dacaam bijinsihi noociis burbow bur ku gado waaye kaa waa soo marran soo ma waidaa baaca dacaaman marku ku gado bidacaamin oo bigayri jinsihi taasaan u soconaa raashin bow raashin ku gaday la noocna maaha bur iyo timir buu laysku gado kaarad timira kaarad baa la dhihi jira waaga hore soo ma kaarad timira iiga bedelo jawaan kiintaal masaga ah waaye ama aw fidatan bidahabin dahab iyo fidaa la isku sarifayaa ushurida waxaa la shardiyaa si beecaas inuu asaxo shuruudii hore isagoo ay jiraan laba arrin baa loogu darayaa alxuluulu xaalloobid muddo la-aan waa inaan wax muddaa la qaban muddo haddii la qabato ribannasa waa meesha imaanaysa iyo wataqaabudu kala qaadasho waa kaa sarifta waa kugu soo marayaa iise haye lama rabo waa in la kala qaato haddaan la kala qaadana ribaliyad baa imaanaysa duuna almumaahalati lama shardiya inay isla ekaadaan laakiin ilaa dahabkuna waa qaali fidaduna waa ka ka jabanta boqol dahabou sarifanayaa dee boqolaal fida baa la siinayaa la kala qaalisan yihiin hal warqadoo boqola boqol ahaan la fiirin hal warqadoo boqola maanta waxay goynaysaa boqolaal lacaga ila lacagtaa kale awood badane waay marka inay isla ekaadaan shardi maaha midaan kaloo la isku sarifayo dee boqol doolaroo bixinaya makaasoo malaayiin lacag oo qaadanaya hal boqoloo kale la siin mayo waxaa la siinayaa intaasoo malyan inay isla ekaadaan shardi maaha masaladaasna wataa ayib faslun fi lkhiyaari wuxuu fasal u yahay wax la yihaahda khiyaar khiyaar oo yuu dhex maraya qofka baayica ee waxgadaya ee qofka mushtarkaa mushtarigaa ee waxgadanaya maxay khiyaar u leeyihiin beeca in sidaa loo daayo iyo in la fasakho oo laga baxo khiyaaradu waa saddex khiyaarulmajlis mid baa la yidhaahdaa ayib khiyaaru shardina mid baa la yidhaahdaa oo waa shardi la xirtay waaye kii kalena haddee khiyaarul ceybkii weeye waa haddii badeecadii ceeb ceeb hadday timaado weye yahbut اlkhiyaaru khiyaarku waa sugnaadaa fi lmajlisi majliska wax lagu kala gatay inta la joogo fii jamiici an fii jamiici asnaafi اlbayci beeca noocyadiisa dhammaantood wax kastoo la kala gatay inta labadii qof dukaanka ku wada jiraan meeshay wax ku kala gateen dukaan shardi maaha ay wada taagan yihiin war waa ka noqda waa dhihi karaa labadooda mid kas walaa yanqadicu khiyaarka ma go-ayo inta la wada joogo ilaa bitahaayuri isla doorasho mooyaane ow bitafaruqi kala tegid biabdaanihimaa jirarkooda ay ku kala tagaan hadday isla doortaan inagoo wada joogno waxaan isla dooranay beecaas inaan nina ka noqon karin beeca waa socdo haba la wada fadhiyo ow bitafaruqi biabdaanihimaa jirarkooda inay la kala tagaan haddii ay kala dhaqaaqaanna khiyaarkaasi waa go-a kala tegid majliskii laga kala tegi midkood baa tagay ama labadiiba waa tagay waa dhammaaday kaas waaye hadday dhahaan takhaayarnaa iyo ikhtarnaa iyo amdayna iyo sidaasaan ku socodsiinayoo hawshii hirgelinay iyagoo wada fadhiya sidaasuu ku soconaya ayib cabdullaahi binu cumar baa sida riwaayat lbukhaari ay caddaysay ida shtaraa shay-an yucjibu shay oo aada u jecel yahay markuu gato faaraqa saaxiibahu qofkau ka gatay oo ka dhaqaaqi jira khiyaarkan ha go-a wey horta majliska waa ka noqda intau dhihi lahaa sheegana aad baa u danaynaysa sharcigeena lagu wada camal falaya hadduu dhahadho waa ku noqdo dee soo waa go-ay khiyaarkaas khiyaar ma lihid wey khiyaar kale haddaan la shardisanoo kii shardiga ahaaya majliska kan hadda anaa la tegaya wey qofna kama noqon karo ilaa isaguna waa faqiiha weyn waa cabdullaahi bin cumar waaye khiyaarkaasi waka wayajuusu waxaa kaloo bannaan lilmutacaaqidayni labada wax kala xirtay wax kala caqdistay wax kala gatay aw liaxadihima ama midkood ama labadaba shardulkhiyaari khiyaar shardintiis alaaata ayaamin saddex maalmood oo aqala wixii ka yar muddo shareecay dhahaan soomaalidu ha muddatu shareeca saddex maalmood iyo wixii ka yar baa la qabsan karaa shaygan gaarigan gurigan waa kaa gatay laakiin shardi saddex maalmood ama laba maalmood ama maalin baan qabsaday inaan sidaa ku qaatay iyo inaan iska cesho waa iska soo fiirinaya kitaabka waa iska soo fiirinaya shardi baan shardi buu ku qaatay khiyaarkaas magacii khiyaaru shardi baa la yidhahdaa waxaa daliil u ah nin baa xilligii nebiga beecyada markuu gelayo la khayaani jiray la khadeeci jiray nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salatu wasalaam war markaa wax gadanaysid markasta waa lagu dagaaye faqul waxaa dhahdaa laa khilaabata shardigaa xiro iskhayaana ma jidho iskhadeecid ma jidho laysma dagi karo kudhe qofka wax ka gadanaysa ogeysiisii waay markaasaa dhahdidna hadhowtii shardi baa xirato badeeco kasoo aqaadatay saddex beri baa khiyaar u haysataa haddaad raalli ku noqotay saa ku qaado haddaan nacdidna iska soo celi waay saddex beri waa inaysan ka badan markii caqdigu dhacay baa saddexda beri laga bilaabaya khiyaaru shardigaas waa la ogol yahay badeecoo dhan ilaa middan mooyaane ilaa an yushtarada in la shardiyo mooyaane qabdulciwadi ciwadka in lagu kala qaato fi lmajlisi majliska badeecada kuwa waxaa jidha mid ay khasab tahay meesha in wax lagu kala qaato taa hadday tahay khiyaarkaani ma geli karo saddexda beriye iyo wa baycu dacaami bidacaami mooyaane raashin raashin lagu gadayo iyo wanaqd binaqdi lacag lacag lagu gadayo mooyaane oo falaa yajuusu ma banaana bishardi lkhiyaari khiyaar shardintiis fiihimaa labadaas waa ribadii dee waxay gelaysa waa raashinkii iyo lacagtii waa iska soo fiirinaya inaan sidaan ku sariftay ama raashinka raashinkan aan kaaga gaday saddex beri baan qaatay ama laba beri ama hal beri lama ogolo wixii riba gelaysa lama ogolo wixii majliska in ciwadka lagu kala qaato la shardiyana lama ogolo maxaa weeye salamka qof baa wax ku hormarsanaysaa waxaad tiri waxaan rabaa inaa ii keentid kun litir oo malab ah lacagtan waxaan kuugu hormarsaday saddexdan boqol ama shantan boqol oo dollar inaa iigu keentid intaasoo litir oo ama subag ah ama malab ah ama miro ah waxaad ugu baahan tahay de waa in wax sii horbixiyo kani ciwadka waa in meesha lagu kala qaato kana wixiiba ku maqan yahay laakiin haddii wixiina uusan bixin kana wixii uusan hayn oo keeni doono waxba lama waxba layskuma keenin af cidlaaba weeyaan labadii shay midna ma yaal shaygan marka salamka la yidhaahdo waa baab muhiima waxyaalo badan baa looga badbaadaa waa in meesha lagu kala qaato labada shay midkood waa in la kala qaato ama malabkii waa kan saddex bilood ama bil waa inaa igu keento lacagtiisiio intaas waan kugu hormarsa ama lacagtii la bixiyo oo la keeno malabkii la sugayo iyo wixii la mida malabku waa mithaal waay taasna saasaa loo maamulaya kuwaa lama ogola arrinkaa inuu soo dhex galo lama ogolo waa waa la diiday ayb waxaa soo haray waxa la yidhaahdo khiyaarkii khiyaarul ceyb kii la dhihi jira waidaa wajada markuu helo qofkii wax gatay bilmabiici mabiicdiiba cayban ceeb ka hel waa ceeb hore waxaa laga gaday ceeb hore oo qadiima oo hadda intuu gatay aan imaana horey u jidhay buu ka hela neefkan ama shaygan cayntiisibaaba qaar nuqsaansanyahy ilaa ilbowla-a ilaa naasahaa go-na ilaa waxbuu adug ka hela raddahu shayga waa soo celinaya calal fawri deg deg weeyaan khiyaar buu leeyahay aradd bilceyb haddou isagoo soo celin kara la daaho cudurdaarki waa dhammaado deg deg shay kasta waa bixasbihi wey isagoo tukanaya hadduu ogaado ama isagoo wax cunaya dee cunada ha dhamayso salaada ha dhamayso ka degdeg la dhihi maayo kabacdi ha iska celiyo hameennima ogaado aan la socon karin cududaar buu leeyahy ilaa waaguu ka baryayo la dhihi maayo xalay maxaa u keeni weyd sidaas buu taasna kula tacaamulaya sheega ceybtaas ka soo baxday wey deg degaasu iskaga celinaya ayib deedna haddii ay suuroobi weydo inuu ciddii ka gaday gaarsiiyo laba qof oo markhaanti markhaanti uga dhigaya inuu beeca ka noqday oo fasakhay shaygiina ceeb ka soo baxday waa ceeb qadiima adiguna ha sii isticmaalin hadda shaygii waana iska celiyey waana sii raranayaa rabtigii lagaa yeeli mayee ya ha sii isticmaalin guriga ha degin gaadiidkii iyo gaariga ha isticmaalin waa ku kaa qof be badeeco ceebaysan qof haysta masaladan fiiri ganacsatada muhiim weeye walaa yajuusu lilbaa'ici baycu silcatin fiihaa caybun badeeco ceeb leh qofku inuu gado ma banaana xataa yubayinahu lilmushtari kan ka gadanaya ilaa uu caddeeyo waxaanaan kaa gaday ceebteedu waxaa weeye tayo ma leh waxaani tayo ma leh waaye waxaani orginaalkii maaha asligii maaha waaye waxaan waxaan sheegaan aan kaa gadayo hayin maaha ceebta shaygaa neefkaan ama waxaan uu ka gadayo ha caddeeyo yuusan u qarinin waa loo barakaynayaa wixiise waaye sidaas buu caddaynaya halkan waxaa laga gelayaa marka buyuucda la xarimay walaa yajuusu ma banaana bayculmabiici mabiic beecinteed xataa yaqbidahu ilaa uu ka qibdoonayo isaga mabiicdii buu haystaa shaygii mabiicda ahaa oo uu soo gatay ma sii gadi karo ilaa uu la soo wareego doon raashinaya gaarigii alaab wada iyo waxaas iisoo socday anna suuqaan usii gelaya waa sii gadaya dadkiiba lacagta kasii qaadanaya isagiiba wixii lama soo wareegin ma wixii laga gaday lama wareegin hala wareego oo see ula wareegaya la wareeg waa waa waa iskhilaafa waa kala duduwanya shayga dhaqdhaqaaqaya shayga la rari karo meeshaa laga raro raashinka iyo kiintaaladan halkaan ka rar baqaarkaanaa ka gadatay geeskaa dhigo xagga u rar waa la wareegtay kiishkaanaan kaa gaday dadka hore haye iisoo qaad halkaas dhigan jir xagga u jiidaya koow gacanta wixii lagu qaadana gacanta ha ku qabsado marada iyo kitaabka iyo maktabaddu soo kaama gadan kitaabka maradan soo carwadu kaama gadin haye gacanta horta ku dhig waa la wareegto marka sii gada haddaa rabti aday meel kuu taalla haddaad doonta meesha uga sii tago wixii kale oo aan lana qaadi karin gacantan lagu qaban karin sida dhul iyo daar iyo furaha waa in la wareejiyo guriga furihiisa lagugu dhiibo sii gada marka miftaaxa furaha waa inaa haysto waa lagu dhiibo waaye masalo halkaa baraarujinaya khada wa min alkhada alladii yaqacu fiihi alkathiiru min atujaar alyowm ganacsatada in badan gefka ay ku dhacaan bay ka mid qofku badeecadiisu markay soo gaadhabuu yihi ilal miinaa dekedaba baa inta lala soo xiriiroo loo sheego inay alaabta hadda soo gelaysobow wuxuu samaynayaa ganacsatadii buu lasii xiriirayaa wuu u sheegayaa yaa iga gadanaya u dhahayaa qaar baa ka gadanaya lacagtii bay sii bixinayaan wahada lbeycu baailu liannahu qabla an yaqbida weli wixii lama wareegin dowse wixiisi wato xagga ka soo gato la soo wareegado dee waa meesheeda wayaxrumu waxaa kaloo xaaraana baycu lxaadiri marka xaaraantu kuwana waa beec iyagoo xaaraama asaxaya shuruuddii laga wada helay kuwana waa xaaraan mana asaxayaan oo saasay lafteedu sii kalata waaye waxaa xaaraam ah bayculxaadiri qof xaadiroo joogoo reer magaal aan iska dhahno saaxiibulbeled qofkii magaalada joogaya tuulada gadidiisa lilbaadii kii baadigaa reer baadigii soo galay baadi shardi maha keliya alqaadim min geyri ahlilbeled wey qofkii magaaladan aan joogi jirin wey hadduu doono magaalo kale ha ka yimaado inuu wax u gado bimataacim alaab iyo badeeco taasoo tacumul xaajatu baahidu camimtay alaab aada loogu baahnaa baa kani la soo gala magaalo kale oo kala yimid ama baadiyo kala yimid caanaa loo baahnaa qoryaa loo baahnaa subag baa loo baahnaa raashin baa loo baahnaa magaalo kalea lagaga soo wadaa ninna magaaladuu joogaada magaaladan ascaarta iyo qiimahu la socdaa kaasna war ma hayo wax wax marayaan dadkuna aada bay sheyga ugu baahan yihiin ko sidaa markay dhacday kaas meesha joogay baa wuxuu dhahayaa wariyaa alaabto dhan aniga igu soo wareeji anaa tartiib tartiib kuugu gadaya war ma haysida lacag qaali aan kuu siinaya sheega maanta aad baa loogu baahan yahay ummaddii u ciriiraya dadka iska daaya la rabaa in qof qof meel ka helo la kala gato kani marka waa la socdaa magaalada wuxuu leeyahay sheegan aniga igu wareeji anaa dadka ku tafaariqeynaya ku ciriir uga gadayo ku qaaliyeynaya waa loo baahan yahay kaasi laakiin wuxuu rabaa hal mar cid kala wareegto inta xoogaa yar saarto oo wixii oo dhan ka baxaba halka inta gaariga dabada u furo inuu wixiisaba hal mar iska wareejiyo rab kana wuxuu rabaa inuu u tafaariiqay inta meel dhigo ku ciriiriyo oo ku qaaliyeeyo kanaa dalbanaya marka magaalada joogay oo wax la socday haddii kaas yimid isagu la soo doonto dhowr alaabtan ii gad ma dhib ma lahaateen taa waa la diiday waxaa kaloo la diido xaaraana wa talaqi lkaafilati safarada la kulankooda badeecada wado magaalada soo gelaya lishraa'i minhum in laga gato dadkii magaalada soo gelayo bucsharada ee badeecada watay baa laga hortegayaa kaasaa wax laga gadanayaa idaa jahiluu waase markay jaahil ka yihiin sicral beledi magaalada sicirkeeda sicir waxaa la dhahaa qiimaha shayga waa laga hortegaya caanaha naga gada dhuxusha naga gada qoryaha naga gada oo malabka naga gada oo wixii maga oga magaalada wax ka marayaan dariiqyadaasaa waayaho dadku ma laga hortegi jira qofkaana wax kama warqabo ka hortagaas lama ogolo hadaysan mar la socon qiimaha hadday qiimaha la socdaan iyagu iska gadanayaan waxbay ahaan lahay lama diideen xaaraan maaha hadday qiimaha raalli ku yihiin lana socdaan wasawmu gorgoradu iyana baa xaaraana calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa dusheeda bikayri idnihi idankiisa la-aanti laba qof baa gorgortantay raashinkaan iga gad intee marayaa intaas intaa iga dhin iyagoo sii wada hadlaya mid kalea kusii dulgorgorinaya soo aan kan idan ka haysan buu yidhi iga gad intaa aniga iga sii intaasaan joogaa kanaaba labadaana wada hadal u socday mid baa ka dul yimid wax walaalkaa gorgoradooda ku jiro muslimka ah ha ka dul gorgorin marka gorgoradan waa goorma qof bakhaar iska soo galo alaabta waa imise waa intaa mid kala soo galay waa imise waa intaa taa maaha labadan qof waa gorgortameen waa heshiiyeen laakiin weli islama gaarin ma iga siisaya waa kaa sii ma intaas aha waa ku qaadanayaae marka halkaa maras buu yidhi aniga waa imise intaa anaa intaa iga sii aniga labadaanoo sheekada u fadhiisataybu ka dul yimi waa xaaraam waayo waa la diiday walbaycu baa xaaraama beec calaa beyci akhiihi walaalkii beeciisa dushiisa laba qof baa wax kala gatay majliskii wax lagu kala gatay khiyaaru shardi ama khiyaarulmajlis iyadoo lagu jiro buu kani ka dul yimi waaye maalan nin baa suuqaa ariga tegey ama suuqa xoolaha nin baa ari la yimid markuu la yimid arigi waa laga gatay nin baa ka gatay labadaas markay saa wax u kala gateen oo meeshii weli wada taagan yihiin ama saddex beri ba la qabsaday ama laba beri ama hal beri midkay doonto ha noqotee mid kalea yimid wuxuu yidhi arigan mayaa gadata ha kii lacagta kii ariga gatay buu la hadlayaa waaye arigan mayaa gadata ha intee lagaa siiya intaas anaa arigan oo kale inta lagaa siiya ka yar kaa siinaya lacagta aa ka bixisay lacag ka yar baan kugu hayaa ratigaanaan kaa gadanayaa oo kale lacagtan ka yarna waa kaa siinaya hadda aqoladaan siin lahay
kow washiraa'una waa xaaraan calaa shiraa'i akhiihi walaalkiis gadashadiis marna xagga baacii ka imaanaysaa marna xagga mushtarka markan kii arigaa loo imaanaya
wuxuu leeyahy arigaa ma gada haa hebel mayaa ka gaday haa ridi intee kaa siiyey konton dollar war ariga anaa u baahan beer lixdan baan kaa siinayaa ya ka bax beeci hore khiyaaru shardi ama khiyaaru majlis mid bay ku jireen baaci baaci dhibaya lama ogola mushtar mushtar dhibaya lama ogola labaduba waa xaaraam marna labada wax gadanaysaa isdhibaya marna labada wax suuqa keentaa isdhibaya
waaye wannajashu sicir dheerayntu falisaad mayaa la dhahaa falisaadu waa xaaraan waa maxay ti qof baa badeecada qiimaheedii siyaadinaya isagoo aan rabin inuu dadka ku dago
shalay sonkorta waxaa laga soo tagay iyadoo maalan labaatan dollar maras qof aan sonkor gadanayn baa inta bakhaarka yimaado wuxuu dhahayaa sonkortu shan iyo labaatan bay maraysaa shan iyo labaatan baa la joogaa shan iyo labaatan anaa anaa jooga waxbuu adigu dhahdhahaya dadkii waaba yaabayaan war shalay waa iyadii labaatan looga seexday oo looga caraabae goormaa shantaani ku darmat kani wuxuu rabaa inuu gadan mayee inuu qof kale ku dago sidhuu halleer yasan sii qaaliyoobini haddeer adag gado buu isleeyahy qof kale ku dag dagiddaas iyo kedintaas weeye ujeedkiisu
taasna waa xaaraam iyana waa la diiday dayib waxyaalaha nebigu nahiyey bay ka mid taha alayh sala slam naha nebigu sal l an najash najsh waxaa weeyaan waa sicir dheerayntaas wey waa xaaraam wayaxrumu waxaa kaloo xaaraama altafriiqu kala geyn bayna aljaariyati gabar addoona iyo wawaladiha ilmaheeda walow min zinan ilmahay zina ku dhashaba ha noqdo hadduu rabo tii wax dhashay iyo ilmahay dhashay in la kala geeyo oo addoontii weyneedoo wax dhashayna qola laga gado ilmahay hadda dhashana laga laga tago lama ogola ama beec baa lagu kala geeyey midba wuxuu siiyey cid tii kalena cid kale
nin baa wada leh beec buu ku kala geeyey haddii laba qof kale leedahay ma ahaateen hadduu xoreyn iyo wasiyo iyo waqaf ku kala geeya dhib ma lahaateen waaye kadalika bisafari wa bayna zawjati اlxurati wa waladiha islaan xora iyo ilmaheedii in la kala geeyo safar cinda alimaam alghazaaliyi washeekh ibni xajar waaye ragna waa taas ma qabaan in la kala geeyo lama ogola ilaa goorma xataa yumayiza ilmahaas ilaa wax ka kala soocayo qowl baaba dhahaya qowl baa dhahaya ilaa uu ka qaangaaro waa binu aadanka laga hadlaya
binu aadan isla addoon gabar addoon oo ilma dhashay iyo ilmaheedii wey labadaa qalbiya uu kala fogeeyey baa inkaari kaga dhacays aan kala maarmi karin
laakiin xoola hadday tahay neef wax dhalay iyo wuxuu dhalay ilmaha la dhalay hadduu caanaha neefkan ka kaaftoomay waa la kala geyn karaa karaahiyaba ha ahaatee ama haddii hadda uu gowrac yimaado meesha ama tafriiquhumaa bidabxi mutlaqan haddii midkood la gowraco waxartii ama orgigii dhashay buuba gowracay ama caanaha u baahnaado ama yuusan u baahnaan fa jaa-izun ay dabxul welad ilmahaas waa la gowrici karaa dhimala markaas taa dhima lah reemiga ayaa yaqaana neefkaa wuxuu dhalay waa laga gowracay iyo waxaas
waaye sidaas weeyaan
wallah marka xadiid baa wax ku soo arooray man faraqa bayna alwaalidati wa waladiha tii wax dhashay iyo ilmahay dhashay qofkii kala geeya faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama isaga iyo axibadiisa ayaa ilaahay kala geeyaa maalinka qiyaamada xadiidun xasanun qariibun walxaakimu walxaakimu wasaxaaxahu calaa shardi muslim wa axmed fi lmusnad ayib wallaahu aclamu bisawaabi wallahu aclamu min kulli caalimin marka intaas buu kitaabkan kusoo gebagaboobay wasala allahu calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin أsأl الlaه العaliي الqadiir an yجcalahu khaalصa لwجهihi الkariim ilaahay waxaan ka codsanayaa bu yihi shaarix inuu ka dhigo qoraalka kitaabka aan qoray mid wejiga ilaahay kariimkaa khaalis u ah wa an yacuma bihi الnafca wاlintifaac anfac iyo intifaacan ilahay inuu ku camimo waay wa an yajcalahu sababa lilاrtibaadi bاlxabiibi slى الlahu عalيh waslm wa an yغfira limuؤalifihi kitaabka mukhtasarka mualifka qorana ilaahay inuu u dhaafo iyo waqaari'ihii kan akrinaya kow doonaba ha noqde wa kulli man saahama fiih qof kastoo ka qeyb qaatay nooc kastoo uga qeyb qaataba si muuqatay si qarsoonba qofka wax ku bixinaya midka alifaya midka ma daabacaya midka akrinaya midka loo akrinayo midka sharxaya nooc kastoo looga qeyb qaato waay ciddii akhrida sharaxa oo wuxuu yihi khalad hadda ka aragtana waxaan ka codsanaynaa in ay wanaajiyaan waay noo duceeyaan noo istikfaar dalbaan lanaa waliwaalidiina wamashaayikhinaa waxbaabina wadawi اlxuquuqi calayna wajamiici اlmuslimiin wsala اllahu calaa sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalam waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin innagana wixii aan khaladnayna xaggeenna ka ahaadeen wixii inoo saxnayn aan saxnayna xag rabbi bay ka ahaadeen ilaahayna hayna ka aqbalo inta uu gaarayo hadda u fadhida rag iyo dumarba iyo inta codku gaarayabana allah ku anfaco kuwo kaloo badanna allah inoo taam yeelo mualifkii iyo culimmadii qudhayna ilaahay dembigooda ha dhaafo maqaamkooda ha weynayo cilmi naafican allahayna siiyo diintana kuwii bartoo ku camal falo dadka bara allahayna ka dhigo wasala allahu wasalam wbaaraka calaa sayidina muxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin alfaatix